Madaxda degmada Elfwyn ayaa xariga ka jaray maktabadda dadweynaha ee Lafweyn oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay Elfweyn, isla markaana si iskaa wax u qabso ah ay u dhiseen kuna qalabeeyeen dhalinyarada u dhalatay Elfweyn. Munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka qaybgalay maamulka degmada, xildhibaanada, golaha deegaanka, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Qaar ka mid ah dhalinyaradii isku xilqaantay hirgelinta maktabadda ayaa ka warbixiyay marxaladihii ay ka soo mareen iyo muhiimadda ay Elfweyn u leedahay maktabaddan.
inaan joogno xarigga jarka maktabadda dadweynaha degmada Elfweyn maktabaddaas oo aan ugu talagalay in dadka degmadu iyo ardayda degmadu ay ka faa'iideysto ay wax ku akhristo dhabtii waxaan aad ugu mahad celinaynaa cid walba oo naga garab siisay in maktabaddana ay noqoto maktabad dadweyne oo bulshada u adeegta waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa cid kasta oo wax nagu soo dhoonad garaysay ciddii buwaag nagu caawisay ciddii kale ee garibtaa kale noo samaysay iyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dadkii kale ee na caawiyey sidoo kale golaha deegaanka iyaguna gacan ama dowladda hoose degmada elfin iyaduna gacanta ugu weyn meesha ka geysatay iminkana ay hoos tegi doonto oo dowladda hoose gacanta ku hayn doonto markaa waxaan leeyahay reer elfin
tagaa waxbarashooyinka meelaha ugu qiimaha sarreysa ugu qiimaha dhaadheer waxaan leenahay reer elfweynow xasuusteennii wanaagsanayd ee waxbarashada ku salaysnayd ee ku saabsanayd aqoonta iyo magacii wanaagsanaa aynu ku soo celin oo ku maydhno tobankii sane ee xasuus xumada ahaa qiimaha weyn ay noo muujinaysa ah wacyigeenna iyo fahamkeenna iyo garaadkeennana wuu korinayaa jaaniskii aynu meeqaaxiyaha shaaha kaga fikir degmadu ay yeelanayso library ay yeelanayso akhriskana qof kastaaba uu u baahan yahay mid jaamacad dhammeeyey mid iminka iskuul ku jira qof aan u baahnayn akhris ma jiro markaa bulshada waxaanu leenahay ha laga faa'iidaysto waaga cusub ee magaalada u bariyey ee horumarka maayarka degmada ceelafweyn maxamed aadan digaale ayaa ku bogaadiyay dhalinyarada ka qayb qaadatay hirgelinta maktabadda waxa uuna bulshada ugu baaqay inay aqoonta ku dadaalaan
ayuunbuu qofku aqoon leeyay maaha inaad jaamacad ka soo baxday maaha inaad dugsi sare ka baxday maaha inaad b h d tahay maaha inaad tahay master maaha inaad digrii tahay laakiinse qof waliba inta uu akhriyo ayuunbuu aqoon leeyay qofna qofka uu ka akhris badan yahay wuu ka aqoon badan yahay qofkuna waxa weeyaan aqoonta uu barto waa gacan ku hayn haddaadan akhriyin oo aqoonta aad baratay aadan akhriyin oo kadabatag samaynin dee waxa weeyaan waxba kuma anfacayso marka waxaan rajaynaynaa cid kasta oo aqoon-yahana oo halkan ku sugan ceelafweyn degmada ku sugan oo ay ardayda dugsiyada sare ugu horreeyaan oo ay kuwa jaacadaha ka soo baxay ee jooga ay ugu horreeyaan oo cid kasta oo aqoon-yahana oo ceelafweyn ku sugan waa inay maktabaddan camiraan